Magaalada Budbud ee Barayga Gobolka Mudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo arday kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ah ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamul Goboleedka Galmudug iyo kuwa ka gudbay dugsiga dhexe. Waxaa ka qayb galay munaasabaddan macalimiin, waalidiin, waxgaradka magaalada Budbud iyo ardadii loo qabtay munaasabadda. Maamulaha iskuulka Budbud Sheekh Cabdiqaadir Axmed Faarax ayaa ka warbixiyay munaasabadan.
waxaan isugu nimid wuxuu yahay ee, meeshan hadda aan joogno maanta waxay tahay dugsiga hoose dhexe ee sare ee budbud marka waxaan isugu nimid waxay tahay ee, sanadkii hadda laba kun afar iyo toban laba kun shan iyo ee, laba kun afar iyo labaatan shan iyo labaatan ardadii qalin jebisay oo aydka soo dhammaysay ee kontonka arday ku dhoweyd ee dugsigan budbud ka qalin jebisay ardadaas in loo hambaliyeeyo loo tahniyadeeyo la dhiirigeliyo inta kale oo ardada ahayna inay ku daydaan oo soo gaaraan marxaladaasna loogu lagu dhiirigeliyo tobanka arday oo ugu sarreeyo kaalmaha ugu horreeya galay waxaa ka mid ahaa ardadii iskuulkan ka qalin jebinaysay laba arday oo ka mid ah degmada afar waaqana saddex arday baa ku jidhay oo ardadii kaalimaha tobankaa gashay ku jidhay waxaan rabnaa marka inaan ardadiina u tahniyadayno u hambalyayno ardadii kaalimahaas gashana aan dhiiri gelinno halkaa lagu siiyo amaalmarin iyo wax la yidhaahdo ee, dhiirigelin iyo amaalmarin in lagu siiyo maadaama kaalimihii ugu sarreeya galmudug ay galeen Qaar ka mid ah ardadii loo qabtay munaasabaddan iyo marti sharafkii kasoo qayb galay ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabadda.
inaan bogaadiyo u mahadnaqo oo aan idhaahdo dadaalka halkaas kasii wada ardada kalena inay ku daydaan waan rajeynayaa waalidkii soo dhabar adeegay macalimiintii wakhtiga ku soo bixiyey iyo dhammaantiin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idhaahdo waad mahadsantihiin halkaa dadaalka laga sii wado Een, dadaal dheer iyo juhdi badan kadib een, imtixaankii ilaahay waa nagu guleeyey waana waxaana ka mid- waxaana ka- ka mid noqonay een, dadka galay kaalmaha koowaad ee, mataqaanaa iskuulka budbud waxaa natiijo qurux badana inaan mataqa- inaan een, degmadeena eh, afraaqo iyo deegaankeena budul labadaba aan kaalmo wanaagsan u keenay waana ku mahadinahay waana waxaa aad loogu mataqaana loogu loogu mahad celiyo waalidiintii nagu tiriya tacab gashay Een, macallimiintuna waa ku mahadsan yihiin maqaamka iyo darajada ayna gaarsiiyeen mahad bay leeyihiin sharaf bay leeyihiin intaas wax soo bartay haddana wax sii baraysa oo ku tala jirta oo macnaha oo wax dhisaysa oo haddana ku tala jirta oo sii wadda halkiinni ka sii wada baahi ka badan baa layniin sii qabaa biddii aad soo qabateen ha- ma- intii aad soo qabateenna mahad baan kaga celinaynaa magaalada budbud ayaa ka mid ah magaalooyin badan oo ku yaala dalka kuwaasi oo ay ardaydooda darajo fiican ka keeneen imtixaanka dawliga ah